أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون طال ليل الأنيق دمعكم في العيون ما لكم تلبسون حلة البيسين ما لكم تلبسون حلة البيسين زمجري أروع asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka diiradda jimcaha oo aan maanta ku falanqaynayno colaadda ka dhex aloosan dowladda federaalka iyo maamulka jubbaland falanqaynta barnaamijka maanta waxaa igala qaybgalaya suxufiyiinta cabdulaahi yaasiin jaamac iyo cabdifataax maxamed qaasim ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka diiradda jimcaha
كان الكتاب في قلوب الشباب هاديا للصواب يستذل الصعاب يوم كان الكتاب في قلوب الشباب أمة لم تهن كيف أمست إذا مرتعا للفتن مزقتها المحن دب فيها الوهن شرداتها المحن أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون
mar kale dhegaystayaal waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aynu toos u gudagalno barnaamijka toddobaadkan waxaa cirka isku shareeray khilaafka ka dhex taagan dowladda federaalka iyo maamulka jubbaland kaasoo colaad isku rogay kadib markii axmed madoobe doorasho uu ku qabsaday guri ku yaala magaalada kismaayo amuurahaas ayaan barnaamijka ku falanqayn doonaa marka hore waxaan soo dhoweynayaa cabdulaahi soomaali soo dhowow cabdulaahi marka hore waxaad warbixin naga siisaa maamulkan ay mar walba isqabtaan dowladda federaalka ee jubbaland iyo sida lagu dhisay aad baad umahadsantahay walaal jubbaland siyaasad ahaan iyo ciidan ahaanba waxaa lagu aasaasay niman kasoo barbar dagaalamay ciidamada dowladda kenya oo duulaan ku qabsaday ee magaalada kismaayo iyo magaalooyin kale sanadkii laba kun laba iyo tobankii waxaa sidoo kale lagu beeriyey dad qurba joog ah iyo dad kale oo maaragtay eh, meelo kale ka yimiday kuwaas oo maamulka iyo ciidamadaba lagu daray hase yeeshee xoogga amase een awoodda waxaa iska lahaa oo u badnaa eh, nimankii eh, kenyaatiga garabka ku soo siiyey in kismaayo iyo meelo kale ay qabsadaanba nimankaas asalkoodii waxa ay ka tirsanaayeen eh, mujaahidiinta een, goor dambe ayaase waxaa fidmeeyey ninka la yidhaahdo axmed madoobi oo asagu la aaminsan yahay in uu yahay jaajuus muddo dheer shisheeyaha ee la shaqaynhayay dalka etoobiya ayuu ku xirnaa kadib ee, duqaymo ka dhacay ee, gobolka jubbada hoose gaar ahaana badamadow halkaas oo firir yaruu ku gaaray ama dhaawac yaroo firir uu ku gaaray xilli maraykanku uu duqaynayay haradigii maxaakiimta islaamiga ah oo dagaallo etoobiya lala galay een, ku jabay waxaana wararku sheegayaan in marka uu dhaawacmayaba ay sabab u ahayd inuu dhaawacmo shareexo uu u dhigay rag mujaahidiin ah deedna uu ka cararay di- gantaalkii raggaa lagu riday oo maraykanku uu ku riday qayb ka mid ah firirkiisana asiga uu gaaray adsa baa lagu xiray een, asiga oo sirdoonnada caalamiga ahu ay si wanaagsan usoo tababareen ayaa lasoo diray een, wuxuu yimiday magaalada kismaayo wuxuu sheegay in uu ka mid noqonayo mar kale ee, mujaahidiinta ee, waxaanu iska diiday xil xildhibaannimo oo laga siiyey dowladdii kumeel gaarka ahayd ee markaa jirtay dabadeedna wuxuu bilaabay kala furfur iyo isku dir iyo inuu boolbool u kala dhilqiyo ee, ragga mujaahidiinta kadibna waa tii horaantii laba kun iyo tobankii dagaallo ay ka dhaceen magaalada kismaayo axmed madoobe iyo een, ciidamo uu wato sidaa meesha looga saaray ee, gudaha dhulka soomaaliyeed ee kenya gumaysto ayay galeen dabeedna kenya ayaa la soo duushay oo ka soo dhigatay antasabiyo antasabiyo waxaa la yidhahdaa ee, birta nimanka baabuureyda ah ay bacaadka uga dhigaan ee, gawaarida waaweyn warkii oo kooban maamulka jubbaland laba kun saddex iyo toban ayaa lagu dhisay gudaha magaalada kismaayo axmed madoobe ayaana madax ka noqday sidii ayuuna madax uga yahay markii saddexaad ayuuna hadda dib isu doortay waxaanu doonayaa intuu nool yahay in uu madaxweyne ka ahaado khilaafaad badan ayaa soo dhex maray dowladda federaalka ah maamulka hadda talada haya madaxweynaha hadda talada haya xilligii laba kun saddex toban axmed madoobe la dooranayana madaxweyne asigu ahaa way iskhilaafeen madaxweynihii kale ee ku xigay maxamed cabdullahi farmaajo la yirahda asagana way iskhilaafeen oo khilaafkoodu meel xun buu gaaray haddana xasan sheekh oo mar kale xilka haya ayay iskhilaafsan yihiin waa mahadsantahay cabdulaahi waan kuu soo laabanayaa markaana aan dhankiisa siiyo cabdifitaax cabdifitaax markaan u soo daadegno khilaafkan sidiisaba muxuu salka ku hayaa asalka marka laga eego haashim aad baad u mahadsan tahay adiga iyo cabdulaahi soomaalina waan idin salaamayaa iyo dhegeystayaashuba assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu su-aasha haddaan gudaha u galo jawaabteeda sanad ka hor bishii meey ee laba kun iyo saddex iyo labaatankii waa sanadkii lasoo dhaafay ayaa waxaa dhacay kulan ee u dhexeeyey xasan sheekh iyo madaxda maamul goboleedyada marka laga reebo hogaamiyaha puntland saciid cabdulaahi deni kulankaas ujeedadiisu waxay ahayd in xasan sheekh uu soo dumo oo uu soo dhoweysto madaxda maamul goboleedyada maadaama saciid cabdulaahi deni ay iskhilaafeen islamarkaana uu ka baqayey deni inuu ka jiito qaar ka mida madaxa goboleedyada halkaasna culays xoogan uu kasoo food saaro sidaa darteed waxa uu bixiyey laaluush ah in muddo kororsi la sameeyo intooda badanna wakhtiga uu ka dhammaanayay madaxda maamul goboleedyada xilligaas marka wuxuu kusoo jiitay in muddo hal sano ah mid walba uu ku darsado markaa kadibna ay iska arkaan oo doorasho la qabto tusaale ahaan axmed madoobe oo kale muddo xileedkiisu waxa uu ku ekaa agosto laba kun iyo saddex iyo labaatankii waa sanadkii lasoo dhaafay sidoo kale cabdicasiis lafta gareen hogaamiyaha koonfur galbeed isagana muduxileedkiisu waxa uu ku ekaa disembar laba kun iyo laba iyo labaatankii sidoo kale waxaa muduxileedkiisa loo kordhiyey axmed qorqor madaxweynaha maamulka la baxay galmudug oo uu ku ekaa muduxileedkiisa febraayo laba kun iyo saddex iyo labaatankii ninka keliya ee wakhtiga aanu ka dhammaanna waxa uu ahaa hogaamiyaha maamulka la baxay hirshabeelle ninka lagu magacaabo cali guudlaawe xasan marka cali guudlaawe gacanta ayuu ku hayey sababtoo ah waxaa laga biilaa dekeda magaalada muqdisho ha yeeshe ee saddexdan kale ee maamul ayuu aada uga baqayey marka waxay ku heshiiyeen in muddada lagu kororsado oo wakhtiga lagu darsado islamarkaana xasan sheekh ay uga dambeeyaan dhowr qodob oo markaa shirka lagu heshiiyey laakiin waxay ahaayeen dad isyaqaana dad dowlado kale ee salka ku wada haya ayay ahaayeen nin walba marka masaalixdiisana wuu ka arkay halkaa haddana dad isku dhakan waa dareemi karaysaa fursadaha imanaya nin walba waxa uu ku qasban yahay hadba sida uu xariifsan yahay inuu uga faa'iidaysto marka waxaa timid fursad xasan sheekh lagu khilaafi karo oo ahayd inuu wax ka bedelay dastuurka oo uu tusaale ahaan uu sameeyey in ra-iisul wasaaraha oo kale aanu awood lahayn in xasan uu awood u leeyahay in ra-iisul wasaaraha uu xilka ka qaadi karo awoodaha ra-iisul wasaaraha boqolkiiba toddobaatan qiyaastii in xagga madaxweynaha loo wareejiyo taasina waxay noqotay dariiq laga soo weerari karo waana midda keentay in mucaarad fara badan uu yeesho oo gudaha dowladda federaalka ah shariif sheekh axmed cabdiraxmaan cabdishakuur iyo rag kale oo badan iyo madaxda maamul goboleedyada oo arrintaasi aada uga soo horjeestay gaar ahaan axmed madoobe oo ay isbahaysi ahaayeen xasan sheekh maadaama ra-iisul wasaaraha ee xamse cabdi barre ee axmed madoobe uu keenay dowladda federaalka aad bay ugu kala fogaadeen qadiyadaas waxaa kaloo markaa salka uu ku hayaa khilaafkan xasan iyo axmed marka si gaar ah loo eego arrinta wax kabeddelka dastuurka kow ka ah waxaa ku xigta kudarsashada nin walba waxa uu doonayaa in uu muddo kororsi sameeyo xeeladuu adeegsadaba waxaa kaloo saddex ah dhaqaalaha iyo sadbursiga oo saamiyada ee dowladda federaalk ay siiso maamul goboleedyada maamulada qaar waa uu ka jirtay sida puntland oo kale halka maamulada kale ay leeyihiin waxyaabo fara badan ayaanu kuu qabanay lacagta noo badi taa laftigeeda waa la isku hayaa shisheeye kama marno meesha kenya iyo etoobiya oo kale maadaama maamulka jubbaland ay faraha kula jiraan labadaasi dowladood sida hadda ka horba uu sheegay ninkii etoobiyaanka ahaa ee cabdicasiis gurgure iyo ninkii kale safiirka ahaa ee kismaayo ka qudbeynayey iyo xataa sheekh shakuul oo yidhi etoobiya iyo kenya waa stakeholders ee jubbaland marka shisheeye kama marna ayaa la leeyahay xasan sheekhna waxaad la socotaa yacni wixii ay isku hayeen axmed madoobe iyo farmaajo oo sidoodii ah ayay maanta isku hayaan isaga iyo axmed madoobe weliba xasan waagaas farmaajo iyo axmed ay ishayeen wuxuu la safnaa axmed madoobe wuxuu sheegayey farmaajo inuu khaldan yahay sidan oo kale labada kun iyo sagaal iyo tobankii axmed madoobe ayaa qabsaday isdoorasho farmaajo ayaa kasoo horgeestay xasan wuu taageeray wuxuu sheegay inay xaq tahay haddana maanta waa uu kasoo horgeestay qodobka ugu dambeeya ee uu salka ku hayo ee khilaafkooda waxa weeyaan heshiiska shidaal ee xasan sheekh uu la galay turkiga maamul goboleedyada ee shir ka dhacay waagii farmaajo baydhabo waxay ku heshiiyeen qodobo ah sida madaxdu ay u kala qaybsanayaan shidaalka iyo khayraadka marka ma cadda saamiga jubbaland oo kale ama axmed madoobe uu ku lahan karayo shidaalkan turkigu ay baarayaan islamarkaana ay qodayaan oo haba yaraatee aan la sheegin qaybta xataa turkidu ay qaadanayaan lama sheegin dowladda federaalk waxaa ku aadaya lama sheegin xog hoose waxay sheegaysaa keliya xasan inuu erdogan uu ka dalbaday toddoba boqol oo milyan oo dollar oo laga qaadayo shirkadaha shidaalka qodaya wixii ka dambeeyana waxay doonaan ay kala bixi karayaan badda marka umuurahaas ayaa ugu waaweyn ee haashimow waxyaabaha la isku hayo waa mahadsanta cabdifataax cabdulaahi aan ku laabto cabdulaahi hadda halkee ayay wax marayaan adigoo noo bidhaaminaya tallaabooyinka ay qaadeen toddobaadkan labada dhinac khilaafka hadda udhexeeya dowladda federaalk iyo maamulka jubbaland meel aad xun buu marayaa runtii labada dhinacna hardan xoogle ayaa udhexeeya madaxda dowladda federaalka sida xasan sheekh maxamuud oo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaare xamse cabdi barre waxa ay doonayaan in ay maamulka axmed madoobe gebi ahaanba meesha ka saaraan ayna dhisaan maamul kale oo kumeelgaar ah si taa loo sameeyo ciidamo ayay waxay usoo daabuleen dhulka maamulka axmed madoobe uu joogo halka la yidhaha raaskambooni waxaan la soconnaa in diyaarado ciidamo looga dejiyey kuwii joogayna badankood lala wareegay oo ay madaxda sare tashkiilsadeen hadda shalay oo u dambeysay kulbiyow ciidan joogay ayaa waxay yidhaahdeen waxaanu ku biirnay dowladda federaalka ah waxaan la soconnaa ciidamo axmed madoobe uu kismaayo ka diray oo uu isyiri duldhig kuwa raaskambooni jooga odoomo uu ku qaaday in qaarkood ay u galeen dowladda federaalk ah inkastoo warka soo baxay uu sheegayey in doontu ay shidaal goosatay marka horena ay la luntay sidaana ay ugu gacan galeen ciidamada dowladda federaalk ee jooga raaskambooni dagaalka warbaahinta laisuu marinayaa cirkuu marayaa labada nin mid walba waxa uu leeyahay kan kalaha lasoo qabto xasan gurguurta maxkamadiisa gobolka banaadir waxa ay soo saartay waaran ama warqad lagu soo qabanaya axmed madoobe maxkamadda degmada kismaayo ayaduna waxay soo saartay waaran amase warqad soo qabasho ah oo ay leedahay xasan sheekh maxamuud waa in lasoo qabto labada nin midkoodna midka kale hadda uguma yeerayo madaxweyne warbaahinta labada dhinac kala taageersan ama ay kala leeyihiin iyo siyaasiyiinta u kala ololeynayana mid midka kale madaxweyne ugu yeeraya ma leh magaciisa hadduu ugu yeero oo rasmiga ah ayaa dhur la joogaa hadda waxay maraysaa in laisgaalaysiiyo oo maamulka jubbaland waxa uu dowladda federaalka ku tilmaamay mid diinta islaamka ka noqotay oo riddo ah guddoomiyaha degmada kismaayo ninka la yidhaahdo cumar cabdulaahi faroole oo faroweyne loo yaqaano uuna adeer u yahay madaxweynihii hore ee puntland cabdiraxmaan faroole ahaana taliyihii ciidamada madaxtooyada ee puntland iyo guddoomiyaha gobolka nugaal mar dambana noqday mar dambana noqday guddoomiyaha degmada kismaayo ayaa shalay isoo meel fagaara ka hadlaya wuxuu yidhi maamulka degmada kismaayo iyo shacabka jubbaland waxay u taagan yihiin in ay la dagaalamaan xasan sheekh iyo kooxdiisa riddada ayna garab siiyaan ciidamada jubbaland marka warkaas aad baa loo hadal hayaa oo internetka aad buu ugu baahay madaxda dowladda federaalka ahu waxa ay danaynayeen oo madaxweynaha oo tegey kenya uu madaxweynaha kenya horey uga dalbaday in ay kenya ka hor istaagto axmed madoobe inuu kismaayo doorasho ku qabsado laakiin kenya arrintaa waa ka cagajiiday maxaa yeelay shaqada axmed madoobe uu hayo ayaa uga muhiimsan xiriirka ay la leedahay dowladda federaalka ah ciidamadeeda oo daawanaya ayuuna doorashada qabsaday shalay ra-iisul wasaare xamse cabdi barre oo iminka ah godinta xasan sheekh uu u adeegsanayo axmed madoobe ayaa waxa uu ka degay magaalada nairobi si uu dowladda kenya ula kulmo islamarkaana ugala hadlo halka wax marayaan iyo sidai ay ugu baahan yihiin in ay garab siiso marka arrintu meel qaraar bay maraysaa waxaana la eegayaa loolanka labada dhinac u dhexeeya halka uu ku dambeeyo ama ku biyashubto waa hagaag weli waxaan dhex muquuranaynaa barnaamijka diiradda jimcaha oo aan maanta ku falanqaynayno khilaafka ka dhex jira maamulka jubbaland iyo dowladda federaalka cabdifitaax dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada waxaa ku batay khilaafaadka xasan sheekhna wuxuu shacaar ka dhigtay doorashadii laba kun labaiyo labaatanka soomaali heshiisa waaqicana wax ka duwan ayaa dhacaya marka halkeen sartu ka qorsan tahay horta halkudhigaas soomaali heshiis ah caalamkana heshiis la ah wuxuu ahaa halkudhig xasan sheekh uu qaatay markii uu waday ololaha doorashada laakiin markii waaqaca lagu aqriyo gebi ahaanba uu ka soo horjeedaa tusaale ahaan soomaali heshiis ah marka si gaara aan u eegno intaas dowladda federaalka xasan sheekh markii uu yimid waxaa aada u sii batay sida macluumka ah oo lawada ogyahay dagaal beeleedyada dowladdu waxayba adeegsatay maleeshiyo beeleed oo macawiisley ay ugu magac dartay inkastoo meesha ay ka baxeen oo iyaga laftigoodii ay halkaa ku wiiqmeen wixii maleeshiyo beeleedka ahaa maanta xasan ma hayo madaxdii maamul goboleedyada iyo siyaasiyiintii ee dowladda federaalk ka midka ahaa dhammaan siyaasiyiinta ee saameynta ku leh dowladda gudaheeda way kasoo wada horjeedaan xasan sheekh waxaa kasoo wada horjeeda odayaasha qabqablayaasha ah ee dowladda federaalka la shaqaysta intooda badan way kasoo horjeedaan waxaa sidoo kale uu khilaafka la dhexeeyaa aan qarsoodi lahayn waxaa la yihahda ururada bulshada rayidka ah ee ku xiran beesha caalamka hadda waxaa jirtay warqad wareegaysay inkastoo shaki la gelinayay cidda soo saartay oo laleeyahay beesha caalamka ee kasoo baxday xasan sheekh waxa uu ciidamada dowladda u adeegsanayaa dano siyaasadeed saa darteed waxaa soo socda muddo aan fogeyn in maraykanka iyo midooda yurub ay go-doomin doonaan xasan sheekh iyo xamse cabdibare oo dhaqaalaha iyo taakulada la siiyo intaba meesha laga saari doono sababtoo ah waxay leeyihiin hubka iyo waxyaabaha uu u adeegsanayo mar walba siyaasadda waxaa loogu talagalay xarakada mujaahidiinta al-shabaab keliya ayay leeyihiin marka isma hayaan sidoo kale maamul goboleedyadii axmed midoobe iyo xasan waatan xaaladdu ay ka dhex tifan tahay cabdicasiis lafta gareen hogaamiyaha maamulka koonfur galbeed isma hayaan oo khilaaf ayaa kala dhexeeya sidaas si la mid ah siciid cabdulaahi deni ayaa tan iyo markii la doortay xasan sheekh ay isku dhacsan yihiin oo uu khilaaf kala dhexeeya weliba dagaal hoosaad khilaaf kaliya ma ahan dagaal hoosaad ayaa ka dhex jira magacaabistii la magacaabay asad diyaano taliyaha booliiska ayaad ka warqabtay waxa ay salka ku haysay in lagula dagaalamo siciid cabdulaahi deni oo magaalada boosaaso haddaba wuu socdaa qorshe abaabul xasan sheekh uu wado oo ah in magaalada boosaaso fadqalado iyo asad diyaano markaa saldhigyo looga sameeyo oo nidaamka siciid cabdulaahi deni lagula dagaalamo magaaladaas marka maamul goboleedyada way isku dhacsan yihiin xasan sheekh maanta ma jirto marka dowladda federaalka dhexdeeda marka soomaalida kale laga yimaado yaa sii kala furfuratay oo sii kala furfurmaysa marka aduu dhabageshid dadka wax ka qoray ama siyaasiyiinta ka hadlay warkooda wuxuu kusoo uruurayaa xasan sheekh waxyaabaha khilaafka keenaya inay tahay waa marka koowaadee isagoo aan wax rajo ah oo dambe aan ka lahayn siyaasadda iyo inuu ku soo laabto iyo in mar kale madaxweyne loo doorto iyo xasan oo isagu ah nin aanan waxba u ogolayn cid kale labadaas arrin ayaa loo aaneynayaa in cid walba oo dowladda federaalka ka mid a ama ka baxsan ay iskhilaafaan xasan sheekh waxaana waxyaabaha xasan ee qudhiisa aadka u dhiiragelinaya ka mid ah isagoo taageero ka helaya dowlado shisheeye saaxiibtinimo ka xirtay qaar ka mid a wadamo uu isleeyahay way kugu taageerayaan qadaayaadka qaar ama umuuraha qaar taa laftigeeda xasan aad bay u dhiiragelinaysaa sidoo kale markaan ku laabana qaybta kale ee halkudhiga soomaali heshiisa caalamkana heshiis la ah taas laftigeeda marka waaqaca lagu aqriyo waxa ku soo baxaya inaysan waxba ka jirin sababtoo ah markii horeba ma jirin caalam ay dowladda federaalka ee iskhilaafsan yihiin oo dagaal uu ka dhexeeyo khilaaf uu ka dhexeeyo colaad ay ka dhexayso markii horeba ma jirin sababtoo ah dowladda federaalka iyadaa marar badan afkeeda ka sheegtay hal cadow keliya ayaanu leenahay xasan sheekh xataa waa tan uu ku celceliyo oo ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab caalamka kale oo dhan saaxiib ayaanu lanahay waa walaalaheen international community-ga ururada caalamiga ah marka alkudhigas laftigiisu waxaa lagu tilmaamayaa inuu yahay mid aan booskiisa ama halkiisa munaasabka ah ku dhicin laakiin laftigiisa marka lagu akriyo dowladda federaalka iyo ujeedadeeda waxaa soo baxaya in markii xasan uu yimid ay iskhilaafeen qaar ka mid a ururadii dowladda federaalka taageerayay waxaad ogtahay qaramada midoobay xafiiskeeda xalane iyo xasan waxa dhex maray waxaad la socotaa xasan iyo etoobiya waxa ka dhexeeya iyo waxa la isku diidan yahay oo ah bad haddaad rabtaan waan idin siinaynaa laakiin ka laabta heshiiska muuse biixi waxaad la socotaa xasan iyo waxa ka dhexeeya qolyaha lagu magacaabo beesha caalamka dhinacaas marka laga akhriyana ma muuqanayso marka isku soo wada duub dowladda federaalka ah markaad eegto dhinac walba waxaa hareeyey oo garbaduub u xiray khilaafaadka ififaalahana waxa uu sheegayaa in khilaafaadka iyo isqabqabsiga uu aada u sii badan doono sababtoo ah hadda waxaa soconaya hub uruursi xildhibaanadu hub ayay aruursanayaan maamul goboleedyada saas oo kale etoobiya qudheeda waad ka warqabtaa hubka ay soo gelinayso wadanka taliyaha etoobiyaanka waatuu lahaa saddex maamul goboleed oo kale ah jubbaland iyo koonfur galbeed iyo galmudug waxaan siinaynaa hub waxyaaba kaleoo qarsoodi ahna waan kula dagaalamaynaa xasan sheekh marka xaalka dowladda federaalka waa sida waa hagaag qaybaha dambe barnaamijka ayaan isla soo gaarnay cabdulaahi xaggaada iyo gunaanadka etoobiyaanka iyo kenyaatiga jooga gedo iyo qaybo ka mida jubbada hoose labada dhinac way ka kala aamusan yihiin xasan sheekh iyo axmed madoobe marka maxay u eg tahay madaxweynaha hadda xildhibaanada uu soo xushay asigoo ay doorteen jubbaland axmed madoobe maamulkiisa dowladii federaalka aheed ee uu hoos tegayay ma aqoonsano oo waatan dagaalka kula jirto oo ciidamada kala wareegaysa oo dacaayadaynaysa oo halasoo qabto oo halasoo xira leh sidaa aawadeed ee kenya iyo etoobiya haddii ay yidhaahdaan waa oqoonsanahay maamulkaas fashil siyaasadeed in uu ka soo wajaho ayay ka baqayaan maamul marka aadan oqoonsanayn jiritaankiisana asaga iyo qolo kale wax ka dhexeeya si toosa inaad uga hadashaa way adagtah marka xaaladda ayay jeedaalinayaan waa laga yaabaa in ay dib ka hadlaan oo ay yidhaahdaan colaadda kismaayo dhinacyada waxaan u baaqaynaa in ay joojiyaan hase yeeshee labada dowladoodba kenya iyo etoobiya axmed madoobe ayaa uga muhiimsan madaxweynaha dowladda federaalka ah waana nin ay aada ugu kalsoon yihiin axmed madoobe waa nin wejiyo badan oo labadaas dowladood iyo maraykanka iyo ingiriiska iyo sirdoonada kaleba ee la shaqaysta kenya waxa ay joogtaa gobolka jubbada hoose qaybo ka mid ah etoobiyana ee gobolka gedo ayay magaalooyinka waaweyn ku yaala ciidamadoodu ay heestaan marka asiga ayaa wax badan uga muhiimsan madaxda dowladda federaalka ah si gooni ah etoobiya waxay caan ku tahay ka faa'iidaysiga khilaafaadka dhex maraba dadka soomaaliyeed ama ha ahaadaana kuwa iyada la shaqeeya amaba ha ahaadaana kuwa kale eh hadda tusaale ahaan maalmo dhawood waxay diiday in garbahari uu ka dego wafdi uu hogaaminayo guddoomiyihii gobolka gedo ee maamulka jubbaland ee maaragtay sheegaya dhanka dowladda federaalka u weecday iyo ciidamo u waday siday u diidaneed dhowr maalmood ka dambe waa ogolaatay haddana inay ka degaan gaar ahaan ee garbahaare halkaasuu guddoomiyihii ka hadlay wuxuu yidhi maamulada degmooyinka soo raacano degmooyinkii maamulada jooga waxay yidhahdeen axmed madoobe aan la safanna degmooyinkaasna ayada ayaa ka taliso ciidamadeedaa jooga guddoomiyihii ayaa awal u diidaneed inuu garbahaare tagana markii dambe ayada ayaa u ogolaatay marka aad bay uga faa'idaysanaysaa ee khilaafka labada dhinac u dhexeeya waa mahadsanta cabdulaahi cabdifitaax dhankaada ugu dambayntii muxuu ku dambayn karaa khilaafkan ka dhex taagan labada dhinac hashimow runtii lama saadaalin karayo halka ay arrintu ku dambaynayso sababtoo ah waxaa jira waxyaabo badan oo isdhex gashan xilligan axmed madoobe iyo maamulkiisa waxaad og tahay in dowladda kenya ay leedahay si dhab ah marka loo eego dad badan oo siyaasiyiin ahna way ka hadlayaan oo arrintaasi aad bay u qirayaan waaqacana sidaa ayuu sheegayaa sidoo kale dowladda kenya mas-uuliyiinteeda kama gabanayaan inay sheegayaan in kismaayo awood ay ka gashay ciidamadoodu ay joogaan halkaas uu ka jiro maamul baferson u ah iyaga difaac u ah waxaa jirta in xasan sheekh iyo kenya ay saaxiibo noqdeen oo ninka la yiraahdo william ruto iyo xasan masaalix badan ayaa ka dhexaysa tan iyo markii xasan sheekh uu ku biiray ururka east african community masaalix la xiriirta qaadka ayaa ka dhexaysa sidoo kale xasan kenya waxay aaminsan tahay maslaxad ka weyn midda axmed madoobe uu u xaqiijiyey inuu u xaqiijiyey oo ah inuu ahaa ninkii badda ee dacwadeeda geeyey maxkamadda heeg dowladda kenyana loo sharciyeeyey balogyo badan oo shidaal ah oo ku jira badda soomaaliya marka iyadoo oo umuurahaas la eegayo waxaa suuragal ah in kenya ay la safato xasan sheekh xasanna waxba kama qabo in dowladda kenya ay keensato kismaayo qofkii ay doonto oo danaheeda ka shaqaynaya laakiin waxa uu diidan yahay ayaa ah axmed madoobe oo laf dhuun gashay ku ah oo kasoo horjeeda masaalixdiisa muddo kororsigiisa iyo sida uu wax u rabo marka waa suuragal in dowladda kenya ay xasan sheekh xaggiisa aado maadaama axmed madoobe muddo badan uu joogo lagu soo xamaashay lagu soo shaqaystay wixii kartidiisa iyo karaankiisa lasoo tijaabiyey lana ogaaday intaa wax ka badan inuusan qaban karin oo isaga ayaaba hadda bukaan socod ah mana aha nin caalamka ku leh saaxiibo siyaasadeed iyo mandiqada intaba marka wax walba ayaa suuragal ah in kenya ay difaacato axmed madoobe oo xasan sheekh ay markaa ay tira ku ekow magaalada muqdisho iyo in axmed meesha laga saaro waxaa jira in durbadiiba loo yeeray ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka shalay ayuu u ambabaxay magaalada nairobi ee wadanka kenya dabcan waxay kulmayaan william ruto kadib waxaa loo yeeri doonaa xasan sheekh iyo axmed madoobe ayaa halkaa iyo kismaayo loogu yeeri doonaa wadahadalkana halkaa ayuu markaa ka dhici doonaa noocuu ahaadaba labada dhinac marka siyaasad aan haboonayn ayaa leeyahay way isku adeegsadeen xasan sheekh iyo axmed madoobe oo meel wax laga qabta hadda ma jirto ciidamo ayaa doon iyo diyaarado ay ku kala geeyeen raaskambooni sidoo kale maxkamadda gobolka banaadir ayaa sheegtay in axmed madoobe lasoo xirayo oo amar ku bixisay iyadoo maxkamad gobol ay tahay oo xataa maxkamadda sare aysan ahayn maxkamadda kismaayo oo magaalo yar ah ayaa tiri xasan sheekha lasoo xiro marka xataa dadka falanqeeya siyaasadda waxay sheegayaan in siyaasaddii iyo nidaamkii ee dowladda federaalka xataa uu noqday wax la isaga ciyaaro iyadoo aan loo eegeynin shuruucda u degan iyo mandiqa iyo caqliga bini aadamka xataa iyadoo aan la ixtiraameynin marka meel xun ayay wax marayaan kolley arrintuna shisheeyahaas unbay ku xiran tahay hadba cidda ay gartaan xasan sheekh ayaa maanta u maslaxad fiican mise axmed madoobe dhegaystayaal guud ahaana intaa ayaan ku soo gebagabeynaynaa barnaamijka diiradda jimcaha oo maanta aan ku falanqaynay khilaafka xarkaha goostay ee ka dhex jira dowladda federaalka iyo maamulka jubbaland waxaa igala qayb galay suxufiyiinta kale ah cabdifitaax maxamed qaasim iyo cabdulaahi yaasiin jaamac soomaali tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid a waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
دمعكم في العيون ما لكم تلبسون حلة البيسين ما لكم تلبسون حلة البيسين زمجيري رعود أنت يا أحلى نشيد وزاري أسود نحن قوم وقود نحن روح الشهيد حزبنا لا يفيد يوم كان الكتاب في قلوب الشباب هاديا للصواب يستذل الصيام يوم كان الكتاب في قلوب الشباب أمة لم تهن كيف أمست إذا مرتعا للفتن مزقت المحن دب فيها الوهن شرداتها المحن أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون